Magaalada Burco ee gobolka Togdheer ayaa lagu qabtay munaasabad lagu soo xareeyay tartanka Quraanka Kariimka isla markaana ay taabagelinaysay Jamciyadda Guud ee Quraanka Kariimka ee Togdheer. Munaasabadda xiritaanka tartanka Quraanka Kariimka waxaa ka qayb galay maamulka gobolka Togdheer, culummadiin, waalidiin, macalimiin iyo ardayda loo qabtay tartanka. Sheekh Cabdulaahi Maxamed, Guddoomiyaha Jamciyadda Guud ee Quraanka Kariimka Togdheer, ayaa ka waramaya heerarka uu tartanka soo maray.
musaabaqadan qur-aanka ee gobolka togdheer waa musaabaqo da-weyn rubcu qarni wakhti ka badan ama lix iyo labaatan sanona soo socotay masjidkan barakaysan ee masjiduraxma muddadaa dheerba lagu qabanayay rabadaan kastana si joogto ah loo qabto ayna ka soo qayb galaan dhammaan madaarista magaalada burco sidoo kale la soo kordhiyey hadda inay ka soo qayb galaan madaarista ku yaala tuulooyinka ee hoos yimaada gobolka togdheer Qaar ka mid ah marti sharafkii ka qayb galay munaasabadda ayaa soo dhoweeyay tartanka la soo gebagabeeyey.
waxaanan runtii ammaan badan u soo jeedinayaa ciddii soo abaabushay ee muddada dheer soo waday adduun ahaan aragti ahaan aqoon ahaan iyo waxa weeye abaabul ahaan mid kastaba kaga soo qayb qaadatay iyagana waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran wa axsana allahu ilaykum Ee, runtii musaabaqaadka ee, noocan ah waxaad moodaa ee, way way inugu yaraan jireen sanawaadkan dambe ayaa bixamdillah caza wajal musaabaqaadka iyo tartanadu ay soo bateen waana wax ilaahay subxaana wa tacaala lagu mahadnaqo inkastoo tan hadda aynu joogno musaabaqaaddii dee ugu horreysay ay noqon karto ee, geyigaba intan hadda inugu aynu joogno marka ee, runtii waa wax ilaahay subxaana wa tacaala lagu mahadnaqo weeyaan yaa hal qodob oo culimmada hore sheegtay waan sii adkaynayaa in runtii gacanta la isku qabsado oo meel looga soo wada jeesto tartanka qur-aankaas uu sii socon lahaa cid kasta oo intaas soo hayso oo gacanta ku haysana ilaahay subxaana wa tacaala dembi dhaaf uga dhigo maanta farxad iyo guul bay inoo tahay dhammaanteen inaynu madax culimo macallimiin iyo shacbigii kaleba inaynu dhammaanteen isugu wada nimo oo aynu camirayno sidaynu u weynayn lahay kitaabka ilaahi subxaanahu wa tacaala da-yar aada u yar oo ah ardada halkan ka muuqata iyo wax la mida inay had iyo goor ku guulaysanayaan tartanka qur-aanka kariimka waa guul laakiin waxaan ku dari lahaa macallimiinta laftooda in iyagana in wakhtigooda la siiyo oo lagu tartansiiyo eh, tartanka qur-aanka tartanka qur-aanka kariimka ee lagu soo gebagabeeyey magaalada burco ayaa ardada kaalimaha hore ku guulaystay waxaa la guddoonsiiyey abaalmarino ay ka mid yihiin baabuur dahab iyo lacag